Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaas ka daafurtay madasha wadatashiga bulshada ku nool degmada Jowhar ee shanta sane ee soo socota waxaana kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool waxyaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar sida mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo howlwadeenno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabelle islamarkaana uu horkacayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Hirshabelle Cabdi Daahir Guure ugu horeyn qaar ka mid ah nabadoonnada kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay iyaguna soo dhoweeyey kulanka tiimkan waxaan malaynayaa sida aan u jeedo afarta xaafadood inay yihiin fadhiga aan arkoohay oo jowhar oo degmada hoose maada afarta xaafadood waa Deg- degmo ahaan ma ahan oo sida tuulooyin ma ku jiraan laakiin waxaan dareemaa afarta xaafadood ay yihiin iyo annagoo odayaasha dhammaan waxaan soo dhawaynaynaa kulankan lasugu yimid intii aan ka garanana eh, markii uun hadda sida loo sheegay eh, xog la ururinaane intii looga aadanaan ka qaadan doonaa hadda si ilaaha yiraa dhankiisa duqa magaalada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar ayaa ka hadlay kulanka sidaad ogsoon tihiin waxaa hadda socda howlo lagu een, sameynaayo een, wadooyinkii magaalada gaar ahaan saddex xaafadood horseed hantiwadaag iyo kulmis xaafadda kulmis aa ogsoon tihiin waxaa laga hirgeliyey een, isbitaal oo casri ah weliba oon zoonkan dhan oo ku oolin waxaa hadda loo sameynaa waddo oo gaarayso ilaa iyo isbitaalka een, wadooyinkan kale oo hadda socdana waxaa loo sameeyey een, ama loo sameynooyaa golaha deegaanka ee maanta ka jira darteeda loo sameynaya maana ma dhici lahayn in intaan ay hadda oo la qabtay howsh howlaha ah in ay sii jirto ma dhici lahayn ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Hirshabelle Cabdi Daahir Guure ayaa si rasmi ah u daafuray kulanka saakay ee, waa subax aan isugu imaanay inaan ka wada tashanno jowhar iyo qorshaheeda qorsho muxuu yahay waa qorsho waxa waaye qof qofaa u baahan ee, qayb bulshaa u baahan deegaanaa u baahan waa qorshe la-aan lama soco karo jowhar waxaan rabnaa inaan qorshe loo sameeyaan dhahnay shanta sano oo socoto waxaan rabnaa inaan buug la sameeyo oo qorshahaas ka turjumayo oo cid kasta oo jowhar ee, wax u hayso ama danahaysa ka hadlayso la hordhigi karo lana iibgeyi karo oo la dhihi karo bulshada reer jowhar dalabkooda waa nooca waxaan isweydiinay marka ee, ma adika iska qorqoro ma cismaan baare iyo go- councilkiisa ka qortiin ma bulshada reer jowharaa baahidooda la weydiiyaa waxaa soo baxday inaa bulshada baahidooda la weydiiyo waa mahadsantihiin ee, shirkana waa noo furan insha allah